bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmat ullaahi tacaala wabarakaatu saaxiibayaal jimaa fayla hamiin fayla ha ka dhowaada barnaamijka kulanka warsan oo hamiin kastab wakhtigan oo kalaysin ku dhugunsataan idaacadda warsan ee magaalada baydhabo qodobada owka barnaamijka kulanka warsan hoo ilaahay awoodile laku helaysan ka dheega doontan oo nagu socdaalena siinkahay waliba ku mid aha gudoomiyaga baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay intii doorashada madawiinaha koonfur galbeed oo dhihin doonta tuman iyo toddobada bilo nofembar ee sanadkan dabayaaqadiisa wakhtilanka kordhii doon maysheni intii gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya uu sataarantaasi ku hadal oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan saas oo kale weliba aysan dheegi doontana maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya oo xukuntii askar dhacan jeysiti xarumo ganacsi ee ka yaala magaalada muqdisho iyo elentiye oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doontaan taliska booliska degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose oo beeni intii ciidanka militariga ah taliyaga saldhigga degmadaasi habsagaan tahaabi hataba may ku jaraarantaas oo kasada eeta xaaladda degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheega doontan madawiinaha dowladda federaalk soomaaliyana weliba xiliilkii ku qaaday garsooriyaal welina ka beddelay garsooriyaal cusub maysheni inti garsooryaalka gobolka banaadir hata xiliilka laku qaado waanahano kale laka beddel hataba cadaaladii uuse ka dhawaaqi madaxweynaha soomaaliya waddadii ahaaye oo ka barnaamijka kulanka warsan iyo qaybkoy waana ka dheegi doonta brofesor maxamed cali kalaay weliba usu ku hadlay go'aanka dowladda soomaaliya iyo hata ka taageertay dowladda sacuudi arabiya hele dowladda sacuudiga iyo kanada khilaafa dhahgale hataba taageerowka soomaaliya dhibaatanta leegan sheena doona kanada sida dowladda sacuudina mahan kordhiye taageerowka soomaaliya barnaamijka kulanka warsan iyo ka dheegi doonta guddoomiyaalka ururada dhallinyarada ee tobanka xaafadood ee magaalada baydhabo iyo geega kashiri magaalada baydhabo hataba may ku hadlayn barnaamijka kulanka warsan iyo owka ka dheegi doonta qodobadaas iyo qodobo kale oo uuna siinqaryahayno ka dheegi doontan barnaamijka kulanka warsan oo kuwalea siinsaaray waana siinla dareeriyey anigoo maxamed aadan cabdulaahi maxmed socdaala dhinaga farsamada waliba galan weyngiisiyey saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaa ha ka dhowaada mar kale iyo mar kale barnaamijka kulunka warsan amiignimo jimaaha galaytuu khamiisnee baayta taarigdan iyo ka eedanta sagaalka bili siyeedaad ee agosto sanadka labada kun tomanyo siyeedka saaxiib yaal magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada maxamuud cali gaabshaaw waliba hawada siinkuleeha miinfayla aan diyaar garoobaha qodobadii uun akhriyni oo shishalbahan gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa sheegay intii doorashada madawiinaha maamulka koonfur galbeed wakhtilanka daradooni iyadoona dhii doonto toban iyo toddobada bilo nofembar laakiin hangnagada doon maxkamadda ciidanka qalabka sida waliba xukuntay askar dhacan jeysiti xarun ganacsi maxkamadda ciidanka qalabka sida ee soomaaliya waliba xukun iyo kariday askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya oo xafiiska xeer ilaaliyaha uuse haka eeday antiyo dhac hubaysan yoonjaysidan to kumida xarumo shirkadda isgaarsiinta hormuud gudoomiyaha maxkamadda derajada koowaad ee gaashaanle sare xasan cali nuur shuute oo ka dhawaaqay xukunka yaa sheegay anti askartun iyo shalhayen cabdiraxiin muuse muxdiin awees faara maxamuud iyo maxamed cali maxamuud oo muqane eh iyo markaas dhac hubaysan injaysidan laanta hormuud ee kaawa goday iyo laanta hormuud ee garasbaaley islamaraxantaasna iyo qaadadambeeseedan fara badan hataba gudoomiyaha maxkamadda oo arintaas
bismillaah maxkamadda darajada koowaad ee ciidamada qalabka sida waxay ku dhawaaqaysaa xukunka dacwad ciqaabeedkii loo haystay eedaysanayaasha kale ah kow dable xoogga shan iyo toban kun boqol sagaashan iyo labo cabdikariin muuse muxudiin ina xabiibo muuse labiyo labaatan jir ah ku dhashay shabeellada dhexe labo deble xoogga shan iyo toban kun afar boqol siddeetan iyo lix aweys faarax maxamuud inaad tahliilo maxamuud kow iyo labaatan jir ah ku dhashay galgaduud saddex maxamed cali maxamuud oo maqane ah kuwaas oo xafiiska xeer ilaalinta ciidamada qalabka sida ku soo eedeeyey dembiga ah burcadnimo hubaysan iyagoo tiro laba jeer ah dhac hubaysan u geystay shirkadda hormuud taariikhdu markay ahayd labadii bishii lixaad laba kun siddeed iyo toban waxay dhac u geysteen la'aanta shirkadda hormuud ee kaawagoday degmada wadajir iyagoo ka qaatay lacag dhan toban kun siddeed boqol toddobaatan iyo afar doolar sidoo kale toddobadii bishii toddobaad laba kun siddeed iyo toban waxay ka dhaceen laanta shirkadda hormuud kilomitir saddex iyo toban ee deegaanka garasbaalley lacag dhan laba kun oo doolar waxayna ciidamada amniga ee deegaanka ku soo qabteen kun iyo shan boqol oo doolar oo qayb ka ah lacagtii ay ka dhaceen shirkadda hormuud dood dheer kadib maxkamaddu markay aragtay qodobka laba boqol iyo koow xeerka ciqaabta ciidamada qalabka sida markay dhegaysatay maxkamaddu qiraalka eedaysanayaal cabdikariim muuse muxudiin iyo aweys faarax maxamuud oo ay ka hor caddeeyeen maxkamadda horteeda in ay dhac u geysteen shirkadda hormuud kana qaateen lacag lana soo qabtay markii ay sameeyeen dhaca labaad kadib markii ay dhegaysatay maxkamaddu markhaatiyaashii la hor keenay mid midna ay u weyddiisay marag furkooda waxay maxkamadda ka hor sheegeen in labada eedaysane oo hortaagan maxkamadda iyo eedaysano maqan ay ahaayeen kuwii dhaca u geystay shirkadda hormuud tiro laba jeer ah markay aragtay maxkamaddu dembi muujinta ah koow lacagtii lagu soo qabtay eedaysanayaasha markii ay geysteen dhacii labaad kadib oo gaaraysa kun iyo shan boqol oo doolar labo hubkii ay u adeegsadeen falka dhaca ah oo ka kooban laba qoray ak fordyseven ah iyo laba boosh oo ay ku jiraan qasnado ak fordyseven ah markay dhegaysatay maxkamaddu doodii qareenka oo ahayd in eedaysanaha labaad la sii daayo xorriyaddiisana loo celiyo halka eedaysanaha koowaad ay maxkamaddu u naxariisato sidaa darteed maxkamadda waxaa u caddaatay in eedaysanayaasha kale ah koow dable xoogga shan iyo toban kun boqol sagaashan iyo labo cabdikariin muuse muxudiin labo dable xoogga shan iyo toban kun afar boqol siddeetan iyo lix aweys faarax maxamuud saddex maxamed cali maxamuud oo maqano ah ay wada yihiin dembiilayaal galay dembiga lagu soo oogay waxayna maxkamaddu ku xukuntay koow in ay wada bixiyaan lacagtii ay ka dhaceen shirkadda hormuud oo dhan kow iyo toban kun saddex boqol konton iyo afar doolar labo waxay maxkamaddu ka saartay ka mid ahaanshahoodii ciidanka xoogga dalka soomaaliyeed saddex waxay maxkamaddu la wareegtay hubkii ay ku fuliyeen falka dhaca ah afar waxay maxkamaddu ku xukuntay min shan sano oo xabsi ciidan ah ciddii aan ku qanacsanayn xukunka maxkamadda waxaa u furan racfaan wabilaahi towfiiq
dhugunsidyaalkaas waliba ay guddoomiyaga maxkamadda derjada koowaad ee ciidanka qalabka sida soomaaliya oo la hadlayay warbaahinta waana ka dhawaaqay xukun la karidayay askar ka tirsan ciidanka dowladda soomaaliya
wadani qaraabal hankaarbo ajansi werow walaalow aan alaabadanga dibidda oo jirta waan wal alaab ka qaadamo waa isna wareersan war mukhwargabka adduunyada wariya warada ogtina made masaada xafiiska wadani tarabal ankarku alaabta madeetiin arto hotaal dalkin seega wariya faarabuuto borka maseeya soo wariya waa u subagaa niinbari iliidya way hadari waros ulu uli macee waayiga cusub warqabtaana way baa nasiisanay dadwinow duurnimaad weynakasafaga werdigi alla aqbali haweydiya mooya wadani tarabal
waagii lu weydiyaayey lu waajinay waano way helay maduun wasiica dhiqoy adi warkaaka jac wali koo ereeyey ada luwelwelaasi bareeca ii war kastoo yoo haadanba wadanka ibinaanshay meelbiyo kooyaalan waakii usay waana walkinsheene adlay warkayow hadeersisoy xafiiska kasafarooka ee wadani wayba usata diyaarsiinleeya waqtigiishay la hooga
gudoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya oo sheegay intii doorashada madaxweynaha koonfur galbeed yadhii doonto tobanyo toddobada bilo nofembar hata daqiiqad lanka dara doogna laakiin qodobkaasaan indareer hagnagada doogna taliska booliska degmada afgooye oo beeni intii ciidanka militariga habsiga inta habeen taliyihii saldhigaas cabduqaadir cusmaan mursal taliyaha saldhigga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose ya sheegay intii walboonku jarna arrimo la sheegahay oo ah intii usa habsiga lantahaabi laakiin usa sheegay anti maalmooyinka dambooye iyo wadan howlgallo ku dhanay dhaqdhaqaaqa shabaab islamaraxantaasna hati roogan ilaynta magaalada afgooye waanan jarna hadaga la sheegay intii usa lihiri dhinaga kalena waliba fariin aan diray warbaahinta usugona sheegay intii walbuunbuunyowkiyo roojan hadaba taliyaha saldhigga degmada afgooye oo la hadali idaacadda warsan waliba hadalgey kumid tahay marka horeysa alxamdulilah degmada afgooye ammaankeedii boqolkiiba boqol wax dhibaato kaga jiraan ciidanka booliska ciidanka ciidamada qalabkiisa dhammaan maxakuwa koonfur galbeed kulli wey inta joogo aada iyo aad habeenay maalin howlgalay ku joogaan si loogu talagalay shaqada ay socotaa wax dhibaataa kama jiraan ammaankeena boqolkiiba boqol way hadda maasha allah sidii hore waa dhaanta aada ay dhaanta hadda maalmihii lasoo dhaafay websaydada qaar waxa ay qorayeen in adigu xabsiga lagu dhigay bal arrintaa ka waran ma jirta wallaahi niyo hadde warkutano kuteen anigu ma maqlin ciddii barbagaand samaysanaysa iyaday u taallaa annaga alxamdulilah shaqadii dawladdu noo idmatay sidii loogu talagalaan u wadnaa wax dhibaataa ma jiraan hadda kula hadlaayo howlgalan ku jira magaalada daafeelan joogaa shaqada sidii loogu talagalayna loogu idmadana u wadnaa wax boorbalena iyo wax hadal iyo wax dhibaataana ma maqlin sidii loogu talagalan shaqada qaran ku haynaa marka ciddii ben iyo barbagaan samaysan haddii sharcigaa la horgeyn doonaa waayay howlgallada iminka aad samaynaysaan ma magaalada banaankeeda ama gudaha magaalada waa magaalada waxaan tagnay sagaalaad gaalwure ilaa mareeriyan tagnay garaad shalay howlgal ilaa hadda waa wadnaa daafaad miliskan ku wareegeynaa wax dhibaataa kama jiraan magaalada joogeedi maasha allah alxamdulilah howlgalka xilligan maxaa ku soo aadiyey wallaahi howlgalka dee xaalad ciidan waayo howlgalka xilli welbuu socdaa xilliguu soconayana maalinihiibuna kusoo aaday lama dhihi karo waa xaalad ciidan waaya howlgallada aad wadaan marka ma waxa aad ku soo qabanaysaan ee me- ama meel idiin bartilmaamaysan baa jirta mise magaalada oo dhan eh, iyo daafaha ayaad rabtaan inaad howlgallada aad ka samaysaan wallaahi meel walba oo adowga joogo waxay tigayaa meel keliya oo meel hebel la dhahay ma jirto meel walba bar walba meel kastoo lagu soo tilmaamo cadowga shacabka si fiican loola shaqeeyaan waana la tegaya si lagu dhaqsiyaa badan meel la deenaya ma jirto oo cadowga uu ku sugan yahay waaya mudada aad howlgalkan wadeen ma jirtaa id aad usoo qabateen de- aad ku soo qabateen dembi haba dadaan kusoo qabanay dadkaan kusoo qabanayna hadee waa gudbinay sharcigan u gudbinay wixii kalena hadee waa daba joognaa oo howlgalkiina waa socdaa weli howlgalkan muxuu salka ku hayaa ilaan howlgal marka la sameynayo ee waxaa jirto xogag kala duwan oo ka imaanaysa dhinacyada kala duwan wallaahi kuwaa naflaariga oo wixii haraadiga ka haray unbaan annagan in laga safeeyo na- nawaaxiga degmooyinka iyo gobolka tii unbaan ku guda jirnaa marka tii unbaan wadnaa howlgalkeeni awal uu hore u socday haddana waa si labalaabaya mana istaagi doono ilaa laga safeeyo dad ee degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxa ay ka mid tahay degmooyinka marar badan ee dhaqdhaqaaqa shabaab ay weeraro ka geysteen ee xilligan howlgallada ee aad wadaan ma waxa ay ka mid yihiin horudha iyo kagaashaamad eh, weeraro kale oo idinku soo foodle wallaahi annaga dad wax weerar ah waddooyinka kolley saa ula socoto afgooye afarteeda koona ciidanka difaacyaha u xiran markay soo dhaqaaqaanba waa ka wareelnaa wax hadda dhibaato ama wax boorbaleenaa iyaga laga baqaayo ama ha yaraatee shacabka galada lagu gelinayo ma jirto amniga magaalada dadka shacabka isu socodka gaadiidka ganacsigii waad aragtay sidii loogu taragalo u socdaa wax dhibaataa kama jiraan degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose waxaa jooga tir- tiro ciidanka booliska soomaaliyeed ah ciidankii militarigii ayaa jooga asluubtii ayaa joogto ee ciidanka amisom laftirkiisa waa ay ku sugan yihiin muddo fara badanna waxaad moodaa in weerarada ay kusoo noqnoqdeen Eh, taa ma la dhihi karaa habaasanaan oo dhankiina ayaa jirto wallaahi niyo weerarka waa dhici ah qasbiyan waayo meel walbuu ka dhacaa caasimadu ka dhacaa balse annaga dadaala waa ku jirnaa haddee waxa iska naflacaali iyo dadka shacabka soomaaliyeed inay gaadmo un si yani ay ku sameeyaan oo waxa dahabsanaan lama yidhaahdo goobaha magaalooyinka jugbantooyinka dhan waa xiran yihiin waa aad iyo aad diyaargarow aan caadiyana loogu jiraa hadda kula hadlayno magaalada koonadeeda ayaan joognaa marka wax dhibaataasa ma jiraan diyaargarow waa loogu jiraa waaya inaad diyaar garowdaan soo kama sii wanaagsanayna inaad ka hortagdaan falalka xilligaa idinku aad u aragtaan in ammaanka carqaladaynaya wallaahi shaqadeennaba ka hortag iyo maaragtay ka dabatag waa shaqada booliisku waad garan kartaa markii permission la keeno meelihii laga soo baxayo meel walba inaan annaga aan ka hortagno waa mid aan u diyaargaraysanahay u taaganahay habeenii maalin aan ugu jirno difaaca imika waa sidee caawa aan kula hadlayo ammaanka degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose wallahi alxamdulilah wax dhibaato ah wax boorbaleen ah wax yacni xiisad ah waxaa maqalnay ma jirto joogeena waa degan yahay sidii loogu talagalay baabuurta iyo ganacsigiina u socdaan shacabka waxaa jira dad oo maaragtay cadowga u gacan haatinayo oo barbagaan gelinayo oo iisheeg miidiyaha iyo facebookyada iyo internetyada iyo waxaan adeegsanayo cidda cadowga u gacan haatinaysa oo u moraalka u dhisayso cadowga halkooda ku hadlaana waan rajaynaynaa in sharciga la horgeyn doono saacadaha soo socda dadkaasna waan ognahay waxayna daba taagan yihiin cadowga soomaaliya oo isheeg la dagaalam oo dawladda oo kasoo horjeeda inay gacan u haatinayaan nimankaas in sharciga la horgeynayo afgooya way degan tahay wax dhibaataa ma jiraan miidiya waxaa laga maqlaa afgooyaa la qabsada afgooya saanle waxba kama jiraan waxaas inagaa taagan oo dhexdegan oo dhex taagan habeeni maalin wax boorbalena kama jiraan waayay marka arrintan ha laga fiirsado ayaan intaasaan dhihi lahay saxaafadda meelkaas ay joogaan oo dadka ku sugan dawladda u idmatay shaqada inay wareystaan xaqiiqdana ay ka ay u gudbiyaan shacabka soomaaliyeed ay dhegeysaan waayay eh, hadalkan waad ku celeliseen eh, mas-uuliyiintiina eh, degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose in afgooye marnaba aan la qabsan Eh, dabaan warbaahintuna waxa ay qorayeen muddo fara badan iyo dad goobjoogyaal ah in afgooye eh, cid baa lagu dilay eh, ammaankeeda saas waaye inta badan warbaahintu ay ku celeliyeen marka sidee isbedel ku keeni kartaan oo dadkaasi ay ku aamini karaan in isbedel dhanka ammaanka ah uu jiro ammaanka inuu jiro hadee mar- ma doonto waayo waa dareemi kartaa ciidamad hadda isheeg meel waliba magaalada waa laga degan yahay anoo boondada gediga kala jooga oo taagan oo shacabkii iyo baabuurtii sii socota oo waxba aan ka jirin ayaa waxaa maqlay habeenkii afgooy oo la- oo la qabsaday sanwa war yaa gudbiyey yaa sheegay maxaa dhacay dhibaatada xaggee noogu timid marka arrimahaas oo kale waxaan u sheegaynaa saxaafadda waxaan ka codsanaynaa inay ka j- foogjinaadaan dadka oo ay wareysanayaan ma iise qof shacab oo muwaadin soomaaliyeed miya ninka ma qof yacni siyaasad ku jiro oo dhinac kale wax u wado ma shabaabkiiba ay wareysanayaan waa gara weyneba magaalo degan oo shacabkeeda noolkeeda shidan oo isla socodkeeda gaadiidka iyo ganacsiga kala socdaan leeyahay waa la qabsaday oo beena war fideenka waxaad sheegtay in barbaqaandada ay joojiyaan Eh, marka barbaqaandada yaad u malaynaysaan inuu tabinayo ilaan war fideenku waxa ay helaan warar ku salaysan arrimahaas ba- baaritaankoodaa socdo markaan dhamaysanana kulley sharcigaan ogeynayna sida u dhaqsiyaa badan baaritaankoodan wadnaa waayahay ugu dambeyntii maxaad la wadaagi lahayd bulshaweynta soomaaliyeed ee ku dhegaysanaysa waxaan la wadaagi lahay nabad iyo na- iyo naalada ay ku neelaadaan inay wax dhibaato aana jirin magaalada ay degan tahay meelaha naga baxsanna mar dhow gacanta aan ku dhimi doono haddii ilaahay badow laga safeyn doono marka insha allahu inay nabadgelyo ay ku noolaadaan wada shaqeyn waxana ay noo sameeyaan sidaas ay noogu sameeyeen ay sii naba jubaaraan hadii laa yidhahdo cabduqaadir cusmaan mursal taliyaha saldhigga degmada afgooye ee gobolka shabeellaha hoose yahayo oqadka taleefanka idaacadda warsan si toos a idinku warmay
muwaafaq isbishaalist hosbital isbitaalka gaarka ee muwafaq
mas'alo waa lis weydiiye koolmaraydi taariiqu maa weelo owlaadana kada daahiyey may hureen caafimaadna muwaafaq isbishaalist hosbitalu madimadii mas'alada hodeerta shalaayo isbitaalna mahadii hoomaskantaa kahayti muwafaq isbishaalista hosbitaal ang moogatoy malyuumaadka gofoo mar hore lakowsadeen mukudeerine amaanen muwaafaq isbishaalist hosbital magaluskulubahime e muwaafaq isbishaalist hosbital walqabadkee mujtamaca isku waafaqeen muwaafaq isbishaalist hosbital maykinku dorana kun i kow keedka aafimaadka koonalanku tabaana muwafaq isbishaalista hosbitaal lakinka qobadaw koy arag ambo kalaamkay ku dhegansoy muwaafaq isbishaalist hosbital
qaliimada guudsada qalliinka buraada qalinka bawaasiirka ama qoormaleyda qalliinka eernada borostatada kanjirka kaadihe beenjada ama faruunya boogta eh qaliime bilaanta foola ka adkaati qaliimaha badda hagaajiyowka
warkii guddoomiyaha iyo tumunyo toddobada nofembar ee hadareertiyaha nindareere laakiin weli wali ka guda jirnay barnaamijka kulanka warsan madaxweyne farmaajo oo xililkii ku qaaday garsooriyaal haano kalena magacaabay madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya yaa waliba wareegto uusaha ka saaraya waliba uusa ku magacaabay garsoorayaasha maxkamadda sare ee dalka kureeda hajeediyow ku koyti guddoomiyaha maxkamadda sare mudane bashiir yuusuf axmed garyaqanada madaxweynaha magacaabay xiliilka garsoornimo ee maxkamadda sare yashal ee garyaqaan saalax sheekh ibraahim dhiblaawe garyaqaan maxamed cumar axmed garyaqaan عبدل قريقان عبد الله معلن محمد قريقان حيدر برقش أبو كر قريقان أحمد علي موسى مدوينة الدولة فدرالك سوماليا يا إسل وريكتدان حليلكي قرصور نمو إيه محكمة سري وسكو قاضي حلك حمنو حلك لكو قاضين ولبا كوميدا قريقان عبد الله معلن قريقان مدن الشيخ أبو كر أبو كر ismaan macalin daahir mudane maxamed maxamuud maxamed mudane maxamuud axmed faarax mudane sheekh cumar aadan maxamed mudane cabdinaasir seeraar axmed iyo mudane axmed maxamed sheekh ibraahim madaxweyne maxamed cabdulaahi farmaajo yaka adkaayay garsooryaalka uusata magacaabay antiyo dhowraan sarreynta sharciga dalka iyo antiyo si siman anka adeegan shacabka tillaabadan uuse qaadi madaxweynaha jamhuuriyadda federaalk soomaaliya iyo waliba ka salaysantaa ballanqaadkii ku saabsanay intii uuse reedan habeenka suubii doona nidaamka garsoorka dalka oo ku mid eh orasha anka muhiimsan ee dowladda horyaala
xarunta daawada geedo duwa
daruuranin gubatay deeg allila helay way durdursadeehe duwaa shifaa'ullaawa daa'inkaynniinsaani udur walba lokooka daawaya bulshooy diigsada dantiinaa ka jarte xarunta duwa shifaa'ullah cudurrada dhakooka daawaya wayba ku mid ahaa sida jinaga dhaawtis sixirburyowka ayuumanaaska umulsawiyaanka dhiigdareeraga aadilahawka mindhuuraga manka bararaw dhalmalaanta caadada la waaye waswaaska mundurmalaanta laguhurowka eradhuuraga labadhuuriyowka intaasi weliba inku badan iyo lakooka daawaye ho alla andiidnaba xarunto diwa shifaa'ulla xarunta diwa shifaa'ulla udure lakooka daawayaw ballaha koosodhama ah way baa ku mid ahaa udure meedle lakooka daawayaw sida bushumagelka mahodhuurida jabtada kaada dhiigga langa kaada in ree badaana raayo dhuurida
waa hagaag dhugunsidayaal weli waliba dhugunsada aytana barnaamijkii kulanka warsan wali hanindareere guddoomiyaha baarlamaanka hadalkii usajeedi iyo toban iyo toddobada bilo nofembar wakhtiga lankadara doogna yo hanindareere laakiin waliba ku hormaraysiyaane brofesor maxamed cali kalay yo waliba ku hadlay go-aanka dowladda soomaaliya iyo hata ka taageertay sacuudi arabiya xillo khilaaf andhaxaya sacuudiga iyo keneda habahi brofesor maxamed cali kalay yo walibaasi adag uusan ku hadlay arrintaha taha shacab ahdi oo dowladda soomaaliya iyo ka taageertay sacuudiga waana ka horjeegsatay canada hataba way weydiinay su-aal hayti sacuudiga iyo canada may farqeen dhahaya may sahnin kordhiyaan marus arrintaasi ku waramay waliba hadalje kumid tahay
dowlad siyaasadii maydhareeya dowlad mayu ahaa ida dhuurida camal waaye noloshii markasaw hanuun malaaragaw laakiin kolley taba barnaamijka markii hata oo sioo aan la degdegin ada fiirida may wahaa sacuudiga walbadagana ka yirin si hata ka hore khilaafaadka imaaraadka iyo dhinigo noosa fadeen ahayti hata markaa may wahaatana xajkii iyo hadhow xoolihii mayl ku qaaday cunuqaatayntii marka dhinigaas ama ku fiiriyeen oo dante oo arigeen maadaama canada ninka dhawayne walaatinoo kiiriga xoolanoo qaadayan iyo xajlinkasadaon jarna dhinigaas ama doorbideen lahaa waay profesor maxamed cali kalay ee markaada fiiri soomaaliya waliha ku gudobaayte ee olaado sokeeye sanadkii kun sagaal boqol sagaalun iyo kowdii markii burburtay dowladii dhexe ee soomaaliya xiriirka arrimaha dibadda ee soomaaliya ma wanaagsanayna maadaama dal burbursan yahayti xilligan arrimo diblomaasiyadeed saameyn inta la ecoweldadad korto soomaaliya iyo canada laftirjo waa sidaan kan sheega horta kanada nindhow maya walaal sacuudiga nawkiirin ama nawkiirin khilaafaadkii khaliijka ku dhibi oo qadarna gooni min soohay afartan dowladood kareena gooni an baheen kaasa walbadan siyaasiyan carabtada jee culays loo saaray carabtana dad yani muslimiin ahoo arrimo badan loo xiriiraan waaye inaan kan sheega xajkaba hataa hadhow haddii iyo liinijana hataa xajkama ku haysanba dadeero koraag laakiin kanada xajoonun ka seedana male siyaasiyanna dowladan yani muddo halsanee dhisanta laakiin soomaaliyaba mayu ahaa lama sano badan koo la bedele hal sanadan koo la bedele siyaasad fadhiido salle ma jarta laakiin hadeel mayu ahaa tan ama ku aragan lahaa dhinaca oo maylaraayey xajki iyo xoolaba la dhoofiya iyo waanan sidaas dareemadsana wasaaradda arrimaha dibadda dowlaas hakubay lufiyaada baarlamaanka iyo ini iyo bankuwar qabna wa la horjeego hataa walkalaha saarnahaye khilaafkan sacuudiga iyo canada xiligan dhex yaala soomaalida inta badan siyaabo shal duwana un ku hadalayn qaarjo waliba soomaalida laftirja dowladda markii laku reebo shacabka laftirjo qaarjo canada taageerahayan marka markaada qiimeenka suu biday lambarfasore hoo arrimowan oo kalena walbadan ku ogaata markaada qiimeenka suu biday dhina kasta aad fiirida soomaali saameyn anta la ega xiligan fursadan ata in sacuudiga iyo taageerto oo canada ka horjeesid horta madheraay may yani xusud mudana dadka oo diidan oo hatileono ha ku horjeedna wadanka canada dadka dhalashiisa haysado meelo degano mayba kusiyaa badana wasiirka arrimaha dibadda oo arrintan ku hadalay isagoo magacaaga dowladda ka hadala usan naftirshayba may haysadee dhalasho canada ah marka may dareemo korteehe siyaasadda meelgaaro linka toosa male dadkaas ama lahasinburiyo dhibaato lisinjay sida ama sida tramususuubiyohay musuuyatiin wabaha ama lisin aree onumakajan ahaan lekuegta laakiin dowladda iyo ku dhaladeen oo lanka wasiirka arrimaha dibaddaba usuuba dhalasho kanadeenya haysada may yani isla fahmayna in danka jarta iniyo sacuudiga waa la qabsadaa waya sacuudiga laftirkiisa siyaasad ahaan xilligan sida nin araga kora maadaama una hadda taageernay oo go-aan horeen una ku baalmarnay sacuudiga iyo dowladaha isu horseedan oo imaaraadka kumidata siyaasadii soomaaliya oy walban ku dhikadaan iyo adduun weynaha dhan yani iyo ku qabsati marka inay hata lahandhawaado adiga rani leero isu guulaan eto laakiin canada hata yani colaad noo dhaxoyti male laftirshaneeleeru kore warona dantaano ku fiirsani sida hadda etoobiya iyo eritrea iyado lamba latalan ra-isul wasaaraha ree go-aanku deeriyey xukuumaddii kaliya baarlamaanka liin horjeeyin lanku hadalaanan lahayno ini yoona saas camal dheer wanoodha dantaano fiirsan maayo xumaata kale masiin qabni intaasa ka filan waya sacuudiga laftirjay hata intuuna taageerna faa'iide noocan ka jarta laftirkiisa in canada ha ku horjeesnona dhibaato noo ee canada ka jarta sacuudiga haddii oonu la helino oo isu shareediis mee may dabade kuwadooda yeman iyo imaaraadka iyo dabade kuwadooda marka haddiinu la helino walbadan oo carabta sida imaaraadka walbadan saniiqobada jariyo naftirsho dhaqaalo badan wadankan ka biyaayeen dhinigaas faa'iidinka jarta dhinaca canada walbadan kharashahan oo galaayo marle deegaan ahaana ma is dhoweyni dabeecad ahaana ma is lihini laakiin siyaasiyan dowlada weynaha xiriir noocaas lee noo dhaxooyo kaas markaa hadhowda kolley wahaskanageeda haddaba sacuudiga soomaaliya ka taageeraas hamiinkoona ma ka fikirin dhibaato noo ee la kulamo koran ee bulshada dalka canada ku nool ee tankal wasiirka arrimaha dibadda oo laftirjayay ee waddankaasa ku jeeda ee managada doono hoba dhibaatadan sii dareerta laftirjay in ka shaksiyan usa saameynka waalad iyo soomaalida kale ee canada roogda maadaama dowladda federaalka soomaaliya iyo taageertii ee dowladda sacuudi arabiya horta lanka ku hadalay dowlaha hasaare usugu maadaama waajibaadshee kumidata xiriirka arrimaha dibadda laakiin hadhowdii markii oo isu wadankaas kanagada oo dhalashadiisa saaxaysada ana magaca dowladeeda ka hadalaay magaca shaksiyada ma ka hadalaan iyaa difaaco koro tanna walusu shariis go-aan jiro mee laakiin meel ku yaaba ehe madaxda qaranka iniyo ku warqabaan waayahay anka dambeyntii soomaaliya sanadkii hore dhatis waliba ye dhadhaxaad kunagatay go-aan haayay in qadar xiriirka lanjara wadamada islaamka dhinaga kale xiliganna soomaaliya go-aankii waa qaadatay weliba way kaalase afar iyo labaatan sac gudaaju markii khilaafka sabay in soomaaliya durbo ku dhawaaqday intii sacuudiga la jarta markaada fiirida siyaasada soomaaliya xiligan iyo xeerkiiya marahayta oo kale rofesor mayle ka tilmaamo kor maysasinkubay ka rofesor ahaan isingoo siyaasada daraasaadka suubiyo horta adduunka baaba cirbadala jaraa eritrea iyo etoobiya helii doona maylahayna eritrea iyo soomaaliya helii doona maylahayna laakiin waaunba may waha haata sidayoon taageeren sacuudiga maylku yaaba ahe lamagedhatiyo hatana iniyo dhiniga kala taageeran marka siyaasadba may waha saldhig madle marba maalintaas sikin qobatoolla socde hata arrintu sacuudiga hata hataa naftirshay hadda waynu ka faraxni colaadyoonsinqabni isku dhaafni meerne maylku yaaba ahe afka bato culays madle iniyatoyoona isku hadaleen laakiin sacuudiga walbahan ku qaadneen dhigi kor waa hagaag dhugunsudayaalkaas walibahay brofesor maxamed cali kalaay oo qadka taleefonka idaacadda warsan si toosa inku warmay mudane eedan mahadsanta adigna
tayo electronics and decoration light center xarunta qalabka elektronikiga ee tayo talo gunga leh tiir mundula leh tallaabo horumar leh io galabtayaysan tayo electronics leh elektronikii la tognaayay arlakalalanka tallaaway meelaha keentubiyo tayo electronics and decoration light center nalalkii bidhaantiyo ifaasay beedka iyo hafiiska berwelbooliku kihira nalalkii suuladyo bank
bartilaha keentubiyo xarunta qalabka elektronikiga i suuradoyow ku qolote ee tayo electronics and decoration light center qalabka elektroniga tayo electronics lagu helo may bakumad aha nalalka jibsiga iyo diikoorka la geliyow iyo dhammaan fiilya korontada led panel lights nalalka derbiyaalka la kihiraay led uvo lights iyo na weliba spotlight iyo weliba nalalkii akhriska oo kii isin ogaytan hayne foollahan casriyey weliba mayba wadade muraayadii akhriska oo qoraalka wiinayaasi lankii aragtidiis yartaa oo wal akhriyowka dhibow leyba lahanka tiragali hilleeya xoojiyigii firintijeerka
waagaag dhuunsadayaalka qiimo iyo gadarinta la guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya yaa sheegay anti doorashada madaxweynaha maamulka koonfur galbeed ee dhihi doonta tumun iyo toddobada bilo nofembar ee sanadka labada kun tumun iyo siyeedka waqtilanka daradoogna guddoomiyaha baarlamaanka maamulka koonfur galbeed soomaaliya mudane cabdiqaadir shariif sheekhuna maye yaa arrintaasi ku hadlay iyo arrimo kale waliba hadaliyay kumay tahay aad la socoto waa mid ka mida baarlamaanada ee dowlad goboleedyada ee ka jira dalka waana baarlamaan laba sano iyo barjirsaday laga soo bilaabo tan iyo markii la dhisay baarlamaanka saad la socotaan hadda waxaan ku guda jirnaa kalfadhigii shanaad ee baarlamaanka uu yeesho laga soo bilaabo maalinkii bisha julaay sagaalkeeda oo uu noo furmay si rasmia uu noogu furmay noo fureen xafladii munaasabadii furitaankan ay nagala soo qayb galeen madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya iyo guddoomiyaha golaha shacabka baarlamaanka dowlada federaalk iyo wafdi uu hogaaminayo isugu jira xildhibaano labada aqal ah golaha shacabka iyoiyo aqalka sareba marka baarlamaanku xaaladiisa marka waa intaan kuu sheegay waa howlihiisana si caadi u socdaan kalfadhiyadiisa kalfadhigii shanaad ayaanu ku guda jirnaa waxaana jira ajendayaal dhowra ka shaqeynayna marka tan iyo inta laga gaarayo marka in xilligii marka kalfadhigaas uu fasax uu geli lahaana howlahaas iyo ajendayaashiisna horyaal ayaan ka shaqeyn doonaa insha allah
waayahay waxaad sheegtay in weli isbedel aad wadaan maxaa ka mid a waxyaabaha aad qabateen tan iyo muddada kalfadhiga uu idiin socday runtii waxyaabo badan dee lama soo koobi karo waxyaabihii noo qabsoomay waxyaabihii noo qabsoomeyna de waa wix hawlana laga sugaayey oo waajibaadkeena dastuuriga ka mid ahaa inaan qabso inaan qabsano runtii baarlamaanka tani markii lasoo aasaasay runtii alxamdu lilaahi rabbi alcaalamiin waad dareemaysaan maamulka asaga markaasba wuxuu ahaa maamul cusub waqtigaas marxaladihii lasoo maray iyo meeshii wax laga bilaabay iyo wadadii lasoo maray kolley haddaan dib u raacan dib uga sheekay wado dheer howlo badan lagu qabtay runtii alxamdu lilahi rabbi alcaalamiin maantana meel la sheegi karo ayaanu baarlamaanku uu soo gaaray howlihii noo qabsoomay de waad la socotaan een waxaa ka mid ahaa hindiso sharciyeedyo dhowra oo baarlamaanku ansixiyey ee dhismihii gudiyaashiisii ee uu ku howlgeli lahay baarlamaanku ee ka qaybgal een tababaro ee dalka gudihiisii dibaddiisa oo oo kor loogu qaadayo aqoonta iyo iyo iyo iyo iyo waayo aragnimada een xildhibaanada baarlamaanka ee ayaa ayaa ka mid ahaa iyo ka qaybgal shirar ee dhowr aanu ka qaybgalnay ha noqoto een een een dalka een een een magaalada ee muqdisho aan kaga qaybgalnay qaar een caasimada een dowlad goboleedkan kaga qaybgalnay iyo qaar aan wadanka dibadiisu aadnay marka een howluhu waa badan yihiin wax halkan lagu soo koobi karana maaha golaha wakiilada dowlad goboleedka koonfur galbeed soomaaliya dhowaan waxa ay qodob ka mid ah dastuurka ay ka saareen kaasi oo ahaa in erge ay wax doorato ay ku bedeleen in baarlamaanka uu wax dooran karo qodobkaasi baarlamaanka awood ma u leeyahay xilliganse maxaa kusoo aadiyey een haddii xeer hoosaadka aad eegtid baarlamaanka gaar ahaan een een een cutubka koowaad fa- een een qodobka labaad ee ka hadlaya awoodda iyo waajibaadka golahu uu leeya- uu leeyahay ee faqrad ka mida ayaa waxay tahay muujinaysaa in howlaha ee baarlamanka ee d- d- dowlad goboleedka uu yahay ama baarlamanba uu qabtaba uu yahay macnaha waaye waa een ka shaqaynta ee ee dastuurka haddii loo baahdo in wax laga bedelo haddii loo markaa waaba een howl ka mid a howlaha baarlamanku een in dastuurka een ay ka shaqeeyaan Ee, saad la socotana baarlamaanka een marka laga soo tago een golaha guud xubnihiisa guud ee, xubnaha naftirkooda waxay u howlgalaan qaab guddi guddiya guddi gaar oo arrimahaas qaabilsan een ayaa ayaa ayuu leeyahay marka haddaan usoo noqdo ee, su-aashaada siday u dhacayso ahayd hawshaasi awood ma u leeyahay baarlamaanku inuu qabto jawaabta waxa weeye waa ha waa shaqo ka mida shaqooyinka laga sugaya baarlamaanku inuu qabto waayahay e, mudane guddoomiye e, bulshada reer baydhawanta badan waxay isweydiinayaan e, hadal dhowaan e, magaalada soo galay oo ahaa in qodob ka mid ah qodobada baarlamaanka loo qeybiyey uu ku jiro in xildhibaanka la xiri karo kaas oo la rabo in baarlamaanka ay u ocdeeyaan ma jira qodobkaas Ee, ma arag aniga een arrintaas wax ka hadlaya ma arag meelay ku qoran tahayna ma arag een anoo riyoonaya xataana ma maqal ereygaas waa markii ugu horeysa hadda aan maqlaayo meelay ku qoran tahayna ma sheegi kara haddii ciddii dhehaysa meel bay ku qoran tahay iyo waxa waaye waa waa ka waa ka hadalhaya waxaan u malaynayaa een een een waxaan u malaynayaa inaad joogteen inaad joogteen fadhiyadii ugu dambeeyey oo een aanu baarlamaanka aanu yeelanay qodobadii aanu ka doodaynay hal qodob ka mid a qodobka labaad wuxuu ka hadlaya awoodda iyo waajibaadka baarlamaanka waxa uu qabanaya kaasun baan ilaa hadeertaan ka hadlayna teeda kale xildhibaanka marka laga hadlaya xildhibaanka waxa uu yahay qiimihiisa iyo xasaanada uu leeyahayba dastuur baa damaanad qaadaya een xeer hoosaadkana waa damaanad qaadaya marka taasi arrin een mugdi uu ku jiro ama shaki uu ku jiro ma ahan teeda kale een een annagu ma nihin dad isolated ama dad macnaha ka go-an meel geero go-an oo joogo adduunka waxa ka socda iyo waxa ka dhacaya iyo iyo aanan aanan la soconin waxa weeye nidaam walba sharci walba aan ku dhaqmayno waxa waa nidaam adduunka ka jiro oo lagu dhaqmaayo waay marka qodobkan aad sheegaysa arrintan aad sheegaysidna een een een ma arag aniga meel uu ku qoray meel lagaga doodayna baarlamaan iska daaya xitaa meel fadhi ku dirar aniga aan fadhiyo ereygaas lagaga doodayna ma aanan maqlin arrintaasna arrin aanan waxba ka jirin waay baarlamaanka koonfur galbeed ee inta badan awooddiisa ma adeegsadaa dabcan waa adeegsadaa maxaa hadda awoodoo meesha ku jirta een oo la leeyahay een een baarlamaanku awooddaasuu leeyahay ee uusan adeegsan maxay tahay markaad fiiriso awoodda baarlamaanka qodob oo uu leeyahay waajibo awood ma awood awood awood waajibaadka baarlamaanku uu leeyahay qodob dhan baa ka hadlaya hadda haddii la leeyahay qodobka intaan hadda halhal u dul istaagno waxa waaye hawshan baa ka mid a howlihii baarlamaanka oo awood u lahaa uusan qabanin waa waa waa wax meesha yaalla marka awoodda baarlamaanka iyo waajibaadkiisa qodob baa ka hadlaya waana waxa uu de hadday waa waxaaba ka midaba inuu fariisto oo uu doodo oo uu hadlo waxay ka mid tahay mid ka mid a waajibaadkiisa awoodaha baarlamaanka uu leeyahay Een, howlo badan ayaa ayuu baarlamaanka uu qabtaa ansixinta miisaaniyadda miisaaniyadda baarlamaan baa ansixiya ee ansixinta hindis sharciyeedyada sharci walba wad- ee maamulka ee gobolka lagu dhaqay ha noqdo mid dhanka xukuumad ka yimid ama dhan macnaha waxa waaye oo ikhtiraacisa ama waxa waaye uu uu ka yimid ee, ee, dhanka golaha gudihiisa ha noqdo ee, hadday noqoto la xisaabtanka iyo kormeerka xukuumadda intaba waa howlo uu leeyahay awood waajiba iyo baarlamaanka uu leeyahay waana howlaha aan qaban marka hawsha kaloo laga sugayo la leeyahay hawshaaseed baarlamaanku inuu qabto uusan uusan qaban anigu ma garan ee, laakiin dabcan awoodda iyo waajibaadka baarlamaanku leeyahay waa waa awood buu u leeyahay waana hay-ad madax bannaan waa hay-adda ugu sarraysa ee marka laga hadlayo dhanka sharci dejinta ka madax bannaan laamaha kale xuku- ee- ee ee dowladdu ee ay leedahay Ee, marka een- een- een, waa dabcan baarlamaanku waa uu fuliyaa wax allaale wixii waajibaadkiisa ah
مسافرون مسافرون على هدانا سائرون مستمسكون بديننا بفضل ربي ظاهر bushra borosto ambarger balas maqaayada hunguriga ee bushra biyo buuran dhawaayan boholahan aruursadaayan berdi gaboofsaydan arigaw biilil mehergelaayo been foolaalina booli runga banka hasban dhegde beertii raashiinkaa karsay bulshoy kooya ku bulqaa karteebaa raashin buuhulay ma'e karyowkanna kashalbariimeeya kookadaa bilaay hoobi hoo raashin ada umbogaaso dhedhanshay bariime eh ambaahanaaytay weydiyaasi bushraa ankaseedaa ku bulqaasa kooya walaalayaal bilcada ii suurada nadaafada bedinshayii alaabtiyee si lahan suubiiba baahidiita berko gooyase raashiinshee hoo lahasiim
waa hagaag dhugunsudayaal waliba hasladeynay qodobkiin dambe oy barnaamijka kulanka warsan gudoomiyaalka urureeda dhallinyarada ee tumunka xaafadood magaalada baydhabo iyo waliba ku hadalena xaalada dhallinyarada koonfur galbeed soomaaliya haddaba dhallinyaradaasi oo shirjarayd goboday wadi- waliba hadalyo kumid tahay
kidadaalasi ana daacadon haado faday dalkay meleraay dhallinyaradii on hormarii faday kulanka kalay maka ekaado doon insha allah ka tawfiiq ahaan way rajeeyay ana garab gudoomiyahana garabkaya insha allah kan inta kusii bilaarado doono kulankan hadda kalay bua insha allah way rajeeyay kulamo badan oo noocnooce in isla weeldhado doon haddii ilaahay ero rajaday saasu tumanka xafdo dhallinyaradii way ka tilmaamaheen dhallinyaro iska hirinaaneen haddii runtulina shaageeka haddii una xaafad walba way ku noolaha dhama kun saddex kun dhallinyaraa ka nool sadiidaas kun lakiiba kun shilin hoo maalinta sheen waa meega kun ama jimaadi lama kun lay sheen una is arnaan geek wadadanga kooya sameene una barnaamijyo badanga ku sameyni eh, magaaladan wadooyinga harinjiyayni geedada harinjiyayni barnaamijyo badan oo ku hadlo ha ku hadalni dhallinyarada eh marka wayla fada isina garabkaan haatan isin laantin wal maqob suma koran haddii runta la siin sheegay isin laantin besu xafladan balaantin maqob sooma lahayna Eh, kunjeer iyo kow jeer way siin lahaan kama hasantin sifayla isin siin ku weernahanin cajiibtan una sifarantariya dalkan ka shaqeeyahayna dhalmasheeraadna sii hayma leh kun shilin maka haysana laakiin waynoo eetaa walaa nabi maxamed sal alay wasalam diintin shalay markiisu hadeerasi usu umato intu umudhehe geysi walaa walis geysiyow wallankasta mahala dhaladow aqlagani ilaahay adansiya weli kuyaaba hadilan busado on fikiraay uskamay hortaan insurnyihaanninka qulqulamiya ilaysin laakiin anina way oo etaa dhidideeta qulqulaayta farxad dartee mehe koobu kor ah, dhallinyaradan oo se eh maasha allah xaflado badan ama eh, barnaamijyo badan ha qobanayhe way ka aalayhe kinka dambayta jimaadiga qobanay inta ka fashiragnaye ka aale laakiin ana gudoomiyaha in badan garab oo si maay an naftirtay hataa oogoo fashila maanta ka dhawaadalayo gudoomiya qaado reed wasiilaa dhalinyaroy maasha allah kamahasindinsa faylahnin ajiibta xaafid walba way leeta gudoomiye dhalinyar laakiin ugayn hadda baray gudoomiye dhalinyari leeta xaafid walba tumunkan xaafadood magaalada baydhabo ku kooban Eh, tumunkaasay gudoomiye waylan baahanya in la kahirinaada xaafid walba gudoomiye leeta in la kahirinaada xaafid walba way leeta hooy laameed ama hooyo guuga leeta in la kahirinaada markaasee horumarka la deera dowladda lakiley wad hadda eh, sida hadda walaalkay sheegaya caalamkan hadda way ku horumarayeen way horumariyay dhalinyaro dal walbana horta way horumariyay dadshay dal walbana way badhisay dadshay dal walbana way burburiyay dadshay laakiin waylan baahan yaha dhalinyaroy dalkan burburi korno runta hadinana sheeg haan kastan enoobuna hadda muddo horaadka ogaadno inta ku bilaawno heblow dooni mayno erar way kaalay ana inti wal isbedel edhiyow runta hadinana sheeg laakiin dagaalka hoob haskuusano inta maran heblow dooni mayno hoob eran war elisiin liyaabna ena ereka masku waraayno dhallinyaradan maku waraayno waliba kusugunyiin meel yo rogaan walaahi oy hotaa wadaayo maku waraayno haddii un geeg unu dhalinyaro atiin er magac haysan ma wal un haysan male wala amaanta niishaa waa beeyan war taasi aaminsana waa sababtay haddii un ururka dhalinyaro aan waba ninkubeenya intuuna gacmo isqabsanaa intuun iska kalsoonaa intuu marweb isku warqawn dad isku warhayo oo iska kalsoon tuun haan musku warhayn meel misgooshiina ur dhalinyarad maagananero waa magaca haysan oo keliya laakiin isgee gadoomiyaha ururka dhalinyarad eedanka mahadnaga dhammaan oo saxaafadda soomaaliyeed eedkinjeelo wayba sii lahaa hambalyo eedasinjeelo wayba sii lahaa isbedel sameyna waxaan isbedel meero waayo haddii un urur dhalinyaro geeg wal oo un qabsadaayn mase oo un kamadaysanna meero reerga waa magaca bisa ka madaysagnaysan walkaluna haysan male laakiin waxweyba ninka baanya intuun oon samaysnaan markaas kula wada tashi gacmoos qabsanaan oo dhalinyarada dhalinyaranimadaaan ururnimadaan intan una oon istaag oon istaagnaan una una aragsnaan noo dareem laakiin maxaysan wal noo dareemay magaca bisa haysan taasna wal minin kurdiyaas faa'iidana ma ka qaban laakiin hadoon istaa qofkii walaalkaan meelo ka dhibaataysan qofkii tawaraad inta kale hadoon ku warhayno dad isku duuban tim iska hirin hadoon ana wayna aamine wayna araga waa kalsooninin laakiin haddii magaca bisaas ku haysan oo xaafad magaasha la isku haysan gur- ururka dhalinyarada leen er waa walmanihin kurciyaas walna faa'iidana maka qaban laakiin geeg wayba faa'iidani haddii un aan kulunaan oo markaas kuwada hadalnaan qofkii dhibaataysan oo oo un saa'idnaan oo dhalinyaradan kumid eh qofkii kale oo geeg oo xanuunsan mise meelo ka hirin haddii geeg leer qof xanuunsan oo dhalinyaro xanuunsan leer waa eh, dadka wa- waayiliinta lunkut waa un dhalinyaro miyiniha maskataalada korno waa nasiib doranaya inta isbedel sameynaa simaha waba eedin jeelaa inta isbedel sameynaa inta tewiskiina nambar kow aha nafta iyo maalka aan hore ururka dhalinyarada haddii la qof kasta soomaali ka tirsan ururka dhalinyaro ka tirsan waba jeelaa inta oo meeloonka dhibaateen oo qofka eelay oo hunka meelo linkaan oo linka oo linkanto badoo ka dhawaadaayta may weel waa nasiib dorasiinkata meelo kale markii la seedgeeka waa guda badan waxyaabo sameeya mufadaan dalshoontiyo ku shaqaystaan oo walka qabsadaan laakiin wayba siin qosay inta wadankan aamin koonfur galbeed geeg maasha allah boqolkiiba boqol dhaagna geeg meelaa raas gobolo oo qaar oo meelo ka- oo ka dhisan intuun meeloona ninka oo ninka gumaysan waa isin oo sameey kartaan oo meela raas isbedelka sameey kartaan waa uni sameey karnaa haddii iska duwanaan waa walbada ninka qabta oo walbada ninka siintooba ilaahay kaasdaana isku dhaafa waxyaabaha qaar wadamada qaarna siin gumaysa gobolada siin gumaysa wayba jelaantiisa isku dhaaftaan wayba jelaanti annagana qudur iska oos oo ku dhawayna magacageen unilana un haasin magaca wiina haasin waabayba fadaana intuun ku dhawayna haanu ku dhawaywaan may nin qabta may nin suurta ur dhalyaan madal ku haasa walmanin taraw laakiin sawnu geeg oonu ka kalsoonaan oonu geeg gacmoos qabsanaan oonu geeg meel araad nagnan dad iska oos oo iska toosan oo iska oos indoysan haddii geeg qofka oo noomada ururka dhalinyaro kumada haddii madu ku dhuuri urdhan gurbada kornaa walanqawada kornaa waa taasaan ninku baanyi magac urur dhalinyaro keliya walmanin qawadaas walna manin taraas haddii humaan aragtaan waa ooraa la raaligelin kubiye oo ooraa lahaada laakiin wayba tinkoosiday inti oo xiriirkan hoojinaan waa inti isdhexgalka bulshada si faalan un qabanaan oo walbada unun qabanaan geegnaona xaasimle waa dad huriyeena waa dad langabalshay roogaana oo langabalkan roon walka qabsadayna gobolada kale warkuna saara qof walaalkaana walmanqawada korna laakiin haddii un geeg un roogna oo koonfur galbeed roogna haddii walqabad wayna dhalinyaradaan kuwar haay wayna walanqabad wayna waa nasiib doraniyat wallahi runtii nasiib doraniyat waa waljarm eh laakiin suuba siin koosda intii oo is- oo gacmoos qabsanaan ururka guddoomiyaha dhalinyarada si guuda oo inka codsada intii kul kulamada niin oo niin wanaaji oo niin oo niin oo niin isbedel kale niin sameey intii oo una kulankan kuduun haddana niin sameeyaan oo oo una fikirooygan waxyaabaan ku hadal korin waayo haddii qof walaalkana meelo ka dhibaataysan walka qawada korna adigu geed iska doobagna qof walaalkana wadan kale may ka gumaysado waa unin daawoodan haddii maamulan daawoodo waay laakiin geed may uniba mas oshiini meel maska oshiini war masku hayna may ooni may nin daawooda urur kale walna madama nin daawooda korto laakiin haddii isogna isku warhayna mar weel anadan iska dad iska oo iska dheelatiran oo iska oo xiriir wa- xiriir oo adag oo ku dhacay waa waayo madaxdan walaanin qowdaas laakiin unib masku warayno magaca bisay wadan magaca bisayna walmani taraayana misir laakiin wayba siin qoosiday intii isbedel baan wan sameynaa intuun isdhiirigelinaa intuun oo bulshadan oo dhalinyaradan owlaadan inta walan qabsada kon waa intuun iska daynaa waa tuugsashiyo waxyaabo walmani taro intuun meelo eelay honani aroon waa eedalim kufeyle wallahi hami hor haddaan ka dhigaysa warsan ka dhigaysa geedkaas waa hundirma koy waayt wax miinka dhan korka kuro waakin bar waa mewel haddii oo qofka walaala ka meelo oo ka dandaraysan oon wada nin qowda korn waa dhibaatin iyo tigeeg waa waa nin hom oo nin nasiib daro meergo laakiin sweba siin koosday intuu isku duunaanaan qof walaalka ana dhibaata deerta unun gurmud korn geeg haddii qof anun gurmud aa dilaar waa waa un hayna male waa un ku gurmud korn male maaba isku warhayno ma gurmudaan horta dadka muddo isku warhayana walna gurmud koraan walna qowda koraan unugayba magaca bisaasin waa kaan un haasin male waa taas un walmanin suurtagilaas walmanin qowdaas wayba eedan jeelaa intuun oo nagnaan dad iska kalsoo intuun nagnaan dad oo geek oo wadashoon dagaalmo dad intuun nagn meelo geeka qaar urudo kale iidan is jeelin laakiin un mayna mayni sawabi mayni mayni mayni qawdi intii un oo meel araas isku warhaay waana maalintii urur dhalinyaro fadee leerley oo habano oo banaanbax iskoon waa nasiib doraniyati laakiin wayba siin qosiday intii un oo xataa is- oo group oo iidan dhasa una samaysin waxyaabo badan fada waxyaabahaasna waa gudoomiyaha sii gudbifada hadii ilaahay ar wayba siin koosidaa intiisa oo oo xiriirkan xiriirkan hoojina wayba siin koosidaa inti oo nagnan dad isku kalsoon dad oo oo one family inti nagnan dad oo isku family eh isku oye isku aabe madaasa adduunya dhawni oo horumarka deey kor markaasa waa walba sameeye korna laakiin saadonti un oo magaca bisa la isku xaasin oo walkalbana suu bihay waa walna muqaawado koran walna maniku suurta galaayama usina laakiin sababa siin koosidaa inti oo oo oo nagnan dad oo isku oo isku toosi oo nagnan dad oo isku kalsoon oo halgaan iska nagna walaahi eel eedan jeelo eedasiinka maha naga siin salaama dhammaan ee kusoo qaybgalayaasha dhan eeda siin salaama intii umaata oo dabadaasan oo walaala aada insha allah xuquuqduuna lanana dhumyahay hooba gaar ahaan haddana dhallinyareena sidiiaysan sheegtay keliya dhallinyaro hooba su-aalaad isweydiiday su-aalaad isweydiiday oo ee dhallinyaro ma eta su-aale hooba isweydiiday jawaabaha kiinbaas laakiin un walyaabo una ku dilingna ma eta dhallinyaro magaca wedana keliya ma ena dad magacu yaal eh markay magac uyaalnimadana kole qof walba sidii isu horumarka ka tiigsida fadhiisi kase please mar kan mayla raay qof walba maadaama waqti nahaaya inti in badan ana geeka hadalo faday laakiin waqtigii salaadaba hadhow dad badan oo sida gudoomiyaha gobolka dhalinyaradaba soraning sheegay meelo shirar kale intii ku qayb galahay yanin sheegay marka ee koley eedan mahadsanto taas may haytay khadiija haddana maa ka dhawaayay gudoomiyaha ku-xigeenka xaafadda wada jir koley ee gudoomiyihii hobilah er badana una qof hoba leader ninay megala kasi jarnay laakiin gudoomiye ku-xigeenka xaafadda wadajira geeka ka dhawaaya oo gabare caaliya cabdinuur cali hadhawa oo kalaa caaliya mayba eedanka faraxsanaa inaan ku qayb gala xafladan mayba markan koray salaamay saxaafadda gadoomiyaha iyo dhammaan dhalinyarada ka qayb galay eedan salaame anwa ana ku hadalo mabaleebo mayba aha kisto si kale wal oo eeyin sababtoo eh khadiijo kastoo ay taabatay ma aragna gabar dhalinyaro eh oon ooyas dalsheeg hadda ka hor mise ilintii aan deedahaasa khadiijo may ka lahaa taariikhda qoori doonta oo ilaahay era anina mayba ka faraxsanaa inaan ha ku qiib gala meelaan wali ii dhiirigeliya inaan antugu ha ku qiib gala mis ana kooy mis ana markastana codkay bulsho la hor surama oo aan aha dhalinyaro ay ii dhiirigeliyay lan ana eedan injeelo aan an hilmaamo doona gudoomiyaha dhalinyarada gobolka baayaadan shaata usiina ma eraw gudoomiye keliya may baahan aaba qaran ulankan dhalinyaro badana iska hiri walbadanga hagaaji anina intaan antaa ku qiib gala mis walaan an suubi usii mayleraa iso inka sabab lahay markeen arag dhalinyaro soomaaliyeed oo meelo qaar ka dhibaataysan mise aqabad kale ka haysata eedaan ku danqade walow an geeg wal an hayna madax anan hayna walan qawda kor laakis qalbiga ma isku eray caaliyo ma in roogu wayd xilligii dowladnimada soomaali ka jartiyeesa erey may baaha ana hadalka mudho dheereeyo kolley may baaha siday kaliyan cabursana winaan antaana ku hadaloona may baa eeda aan ku danqade dhalinyaro soomaaliyeed oo wadansha on baahan haddina ku jiifade oo waayan nan iyo garab istaag oo ka dhiirigeli may siin lahaa tan ma eh xaflad keliya ee may basingataa dhiirigelin wadanka siin baahanye un ku jiifateen dalkin inis ertoy ana malaagay base eh xildhibaangay base eh intay walku qobsada inis ertoy wadanka adi walanka wada korta malaag sagaalan jar ee may ka ogoleed adiba tunisia jar ee wadanka kiin baahana un ku jiifatay dalka intaan haka gabagabeeye
marka lamaad walwiin ku hadal ma fadaw laakiin mayba ku hadal faday lama kelmadeed lamadas kelmadood mayba kumid ah horta un dhalinyaryana geeka fursada haysanaan oo un walwalba kabedeli kornaan mayba leeray dhalinyarada horta lafdhawarka umadow unu reer baydhowsun ana walbiin haga wada kornaa laakiin maras maleyanaan for example hadduuna mayba ina dhalinyaro xilligii maya roognahe waqti aanu kufaadiyeysa lahayn wadamadun sargayangna nuureen oo adduunkun yurubta lambahe wadamo kale lambaaley dhalinyaro san amale hormariyeen dhalinyaro san amale waqtin hureen dhalinyaro san amale maalin hureen laakiin haddii geegun is ernan walbedelnen shanto qof haato afarto qof haate walbedelnen walaalayaalo walbedelnen lisar walwiinaasu bedele see dhow maylare kooyey kuluna dhalaas kuluna kheyraa kube walaa kube hoob dadanisko bulshi meelniska koyto walaa kube prospectaa kubaas meelasiyo natiijaa kubaas natiijadaas nagatoy tafaa'idale mistakal nagatoy
waa hagaag saaxiib yaal meel ka siisin roogdaan iyo si kastoo nindhegaay tan magaagay socdaalu idaacadda warsan u farsamada saaxiibkayga d j gaabshaaw waliba san lana hamiin fayla jimaa fayla barnaamijka uu ku waliba hasiin saaray intana siinkula dareeriya ee anigu maxamed aadan cabdulaahi maxamed socdaala dhinaga farsamadana saaxiibkayga maxamuud cali gaabshaaw tangeyntii barnaamijkan barnaamijkay dambe una reedun ku kulmaan saaxiibada kulanka warsan oo isku duuban oo siinkuku tabow sidiiyo hamiifayl idii barnaamijkaanan dhugunsinaan waliba reedninkuhel kudhana barte internetkuna kalena warsan radio com